dhegaystayaal maanta waxaanu ku qabanaynaa halkan barnaamij ku saabsan arrimaha ka taagan gobollada sool sanaag cayn iyo qabanqaabooyinka lagu jiro in lagu sameeyo maamul halkaasi ka dhaca oo ay hormuud ka yihiin hogaanka lagu magacaabo hogaanka sare ee midaynta iyo iskudubaridka beelaha sool sanaag cayn oo uu hogaamiye ka yahay doctor salmaan ciise kaar iyo ku-xigeenkiisa ninka lagu magacaabo colonel cali sabri dhowaantan wararka ka imanaya magaalada nairobi waxa ay sheegayaan in salebaan ciise oo ah gudoomiyaha hogaankaasi iyo ku-xigeenkiisa cali sabrey lagu xidhay magaalada nairobi ilaa iyo haatan ma jirto cid si toosa u sheegatay in ay ka dambeeyeen xabsigaasi laakiin wararka laisla dhex marayo waxa ay sheegayeen in maamul goboleedka puntland uu ka dambeeyo inkastoo warkaasi aan la xaqiijin wararka ka imanaya magaalada nairobi maanta waxa ay sheegayaan in doctor salebaan ciise gudoomiyaha ama hogaamiyaha hogaankaasi sool sanaag cayn iyo ku-xigeenkiisa ninka la yidhaahdo colonel cali sabrey la sii daayey iyagoo markaasi kula kulmay madax ka tirsan dowladda wadanka kenya hoteelka loo yaqaano great regency ee ku yaala caasimadda wadanka kenya ee magaalada nairobi waxaa kale oo wararku ay intaasi ku darayaan oo ay sheegayaan in afhayeenka booliska ee wadankaasi kenya uu markaasi bixiyey raaligelin rasmi ah oo ka timid dowladda wadanka kenya uu ku raaligelinayo maamulkaasi ama hogaankaasi sool sanaag cayn isaga oo khalad ku tilmaamay xiritaanka madaxdaasi loo geystay iyagoo ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi ee lagu magacaabo wilson airport ama geyda diyaaradaha ee wilson waxaa kale oo hogaanka si raaligelintaasi ku socotaa ay kaloo la wadaagaan sida la sheegay dadka iyagu markaasi usoo jeeda oo raaligelin rasmi la siiyey afhayeenka booliska eric kriathi waxa uu sheegay in ay dabagal ku samayn doonaan oo ay ku raad joogaan kuwii iyagu xarigaasi ka dambeeyey ee laaluushka bixiyey waa sida hadalka loo dhigay haddaba arrintaasi iyo doodaha la xidhiidha maamulka la damacsan yahay halkaasi laga sameeyo iyo shirarka la sheegay in ay ka socdaan buuro wadal iyadoo halkaasi weliba lagu sameeyey khusuusi arrimahaasi kasoo shaqaynaysa garaadada iyo isimaduna arrimahaasi ay kasoo shaqaynayeen waxaanu ka wareysanay injineer xuseen fin oo isagu ah xogayaha maaliyadda ee website-ka ama barta warbaahinta ee ceegaag online ama ceegaag radio ayaa marti maanta noogu ah stuudiyaha dadweynaha na dhegeystana waxa aan ka codsanaynaa ama aan ku wargelinaynaba inayna soo wici karaan si ay barnaamijka uga qayb qaataan telefoonka aad naga soo wici kartaanna waxa uu yahay telefoonka nambarkiisu yahay lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber haddaan idinku celiyo waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber injineer xuseen fiin kusoo dhawo barnaamijka waa dhawahayiin faysal aad baa madsanta xuseenow waxaa jira baryahanba wararkaas ka imanayay gobolada sool gobol sanaag iyo cayn waxa ay sheegayaan dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi iyo madaxdoodii iyo garaadadoodii iyo isimadoodii ina shir uga socday magaalada lagu magacaabo buuro wadal ama tuuladaasi oo ay ku doonayeen inay aayahooda siyaasigaah ee mustaqbalka ay uga tashadaan warar iskhilaafsan baa kasoo baxayey waxaa la sheegayaa in halkaas lagu sameeyey khusuusi waxaa la sheegayaa ismadu inay garoowe markii dambe tageen oo heshiis ay lasoo saxeixdeen puntland dad badan oo ka tirsan gobolka ayaana tacbasho ka muujiyey bal horta arrimahaas bal noga war marka u horeysa
faysal waa mahadsan tahay runaantii wararka waa laga dharagsan yahay mana rabo inaan kusii dheeraado nimankan odayada ah maaragtay hawsha abaabulay un baan dee anigu run ahaantii iyo sida loo abaabulay baanan u ark inay tahay si saxa dhibaatooyinka waxa keenaya ee mar walba isdhexyaacan iyo isku dhex daadashadan iyo iyo maaragtay dhibaatadan dee aan dhammaanaynin ee la soo daristay gobolladan s s c waxaan u arkaa maaragtay iyo dee fashilaadahan badan ee ku imanaya shirarka ama shirarka inay tahay uun maaragtay dadaan asal u ahayn ama aan maaragtay ahayn dadkii dee arrinta maamuli lahaa inay arrinta gacanta ku haystaan
marka aad leedahay ee dadaan asal u ahayn xuseen haddii halkaa cadiisma waxad ku wadaa dad kale oo aan gobollada u dhalan baa ku lugle arrintii
maya arrinta gobolladan dhibka ka taagan waa kow waa arrin siyaasadeed weeye laba maamul oo hareeraha ah ayaa goboladan isku haysta waana wax macquula in maamuladu goboladan isku qabsadaan waayo dee nin walba dal iyo dad buu doonayaa marka maadaama ay dadku dal iyo dad doonayaan ay goboladan isku haystaan labada maamul waxaa hagaya ama hor joogayaal u ah niman siyaasiyiina gobolada s s c ama dad- shacabka s s c na waxaa hormood u ah ama hagaya maanta isimo marka halkaasay arrintu ka qurunsan tahay halkii la rabay niman siyaasiyiin inay goboladan hagaan oo ay ka samata bixiyaan goboladan dhibka haysta baa goboladan dadkii waxa ay taladoodii ku aamineen dibad iyo gudaba in- iyagoo inta aanan uga hadhin xitaa inay taladooda wax ku go-aamiyaan intaana taleefon iyo lacag ka daba wada nimankii isimada ahaa oo arrintan iyago aanan in run ahaantii aan anigu shakhsi ahaan aaminsanahay inaysan in ahayn rag ku habboon inay arrintan maanta ka furdoamiyaan goboladan Een, xuseen siyaasiyiinta dad badan baa eedeeya oo waxay sheegeen siyaasiyiintu inay yihiin dadka dadka gadanaya oo maamulada u kala ordaya oo qaska guud ee soomaaliya ka taagan ka mas-uula marka haddii aad dhaliishay oo aad diidan tahay dadkii dhaqanka bulshada soo hogaamin jiray ee soo jireenka ahaa sidee baad u aamini kartaa in isimada een, laga tago oo markaas siyaasiyiinta labajeeblayaasha ah taladii looga dambeeyo iyaga miyaan la duubsan karin
in gobolada s s c in waxay in run ahaantii aada ugu nasiib badan yihiin ama dadka soomaalida kale ay aada uga nasiib badan yihiin waa dad ay ka dhasheen ama ay ka buuxaan rag mutacalimiina waa dad leh in run ahaantii dadka gudaha jooga maahane dadka in dibadda jooga in dad aada iyo aad maaragtay in u leh in waxaan loo yaqaano maaragtay kartida aqooneed ama hogaamiyeed run ahaantiina waxaa ka buuxa dad xitaa dowladdii hore ee soomaaliya gebigeedaba gacanta ku hayay marka dhibku wuxuu ka taagan yahay in- in nimanka siyaasiyiinta ah ee puntland ka shaqaysta ama ka shaqaysta maamulka somalilan dee waa niman siyaasiyiina laakiin iyagu dee goboladan uma shaqeeyaan nin walba gobolkii uu dee uu sheeganayo u shaqeynayaa marka goboladan waxay leeyihiin waa inay yeeshaan ama ay hawshooda u dhiibtaan dadka goboladan s s c degan niman siyaasiyiina oo dee la macaamiltama nimanka siyaasiyiinta ah ee isla goboladan u dhashay ee- ee- ee doonaya inay ama u xaglinaya ama doonaya inay u jiidaan goboladan hadba meesha ay dee mushaharka ka- ka qaadanayaan waa hagaag een, een, siyaasiyiinta u dhashay goboladaas hadda sool salaag cayn een, ma hayno oo inay diyaar u yihiin oo hadda ay rabaan siyaasadda inay ka qayb galaan Een, dibadaha unbaa lagu sheegaa wadanka inta joogta waa yar yihiin ilaa iyo hadda waxaa jira siyaasiyiin badan oo danaysay oo meeshii aan ka muuqan aan la arkayn marka haddii siyaasiyiintii ay maqan yihiin oo arrimihii danaynaya sidee baad u dhihi kartaa siyaasiyiinta keliya waa arrintii in loo daayaa qaybihi bulshada laga taga
in in waa xaqiiqo eh, runoo jirta in arrintan arrin faysal hadda bilaabatay maahan in niman dadka gobolada u dhashay s s c ee mutacalimiinta ah waxaa jira shirar badan oon dibadaha ku yeelanay oo shirarkii ohio virginia iyo minnesotaba ee aad ugu bad ay ay u jiraan in in waxaan aad u xasuustaa shirkii ugu dambeeyey anigu aan ka qayb galo oo oo- oo ahaa shirkii lagu qabtay in magaalada columbus ohio bishii labaad ee sanadkii labada kun iyo toddobada shirkaasoo shir gudoominayay garaad jaamac garaad cali in garaad jaamac garaadka guud ee beeshu in run ahaantiina raggii aan islahaa siyaasiyiintii ama raggii hormoodka u ahaa goboladan baa shirkaa isugu yimid go-aano wax ku oola oo ilaa haddeer shabakadda ceegaa ku daabacan baa laga soo saaray in marka maadaama uu maaragtay dee shirkaas in,
waa hagaag Een, xuseen waad caddaysay in siyaasiyiintii een, ay yihiin iyagu inay ku fashilmeen doorka ay ku lahaayeen een, siyaasadda goboladaasi Een, odayaasha ama isimada odaya dhaqameedyada doorkoodiina waa dhaliishay Een, marka odaya dhaqameedyadii waxaad moodaa inaad qaarna dhaliilaysid qaarna aad soo dhaweynaysid oo marka arrintaas maxaad ka leedahay
in odayada qaarna ma- ma dhaliilin qaarna ma soo dhoweynin in hadalku in in taleefanka in koolarka ee nasoo dhex galay baa in in haween ugu yaro furay laakiin ma ahayn inaan dadka soo dhoweynin qaarna soo- waxaan anigu aaminsanahay mansabka siyaasadeed ee goboladan in loo daayo dad nasab u ah oo arrinta hanan kara in nimankan odayaasha odayaama gudoomi dhaqameedada waxay isa siiyeen awooddii oo dhan runaantiina dadkay ka arkeen qaladka dhan waxaa iskale dadka dibadda iyo gudahaba ee u dhashay goboladan waayo in taladoodii dhanba wuxuu u dhiibtay oday dhaqameed aan isagu awood u lahayn in uu maaragtay in- in- in ka dabaasho badweynta ay dhex fadhiyaan maanta marka anigu waxaan aaminsanahay nimanka siyaasiyiinta ee goboladan u dhashay in arrinta faraha looga qaado iyagu ay la dhiilgareeyaan ama iyadu iyagu ay maaragtay dadkan hadday rabaan jasiirad maaragtay aan aan aan wax xeeba agteeda ahayn xitaa hadday do- doonta ha ku furaan ee doontan dadka la saaray i- in loo daayo dadka siyaasiyiinta ah. marka anigu dadka ma soo kala dhaweynaya wa- waa hagaag siyaasiyiinta ayaa kala hagaya haddii qof walba uu yidhahdo siyaasi baan ahay oo uu markaasi soo galo eh, sidee wax loo kala garanaya
in w- dad siyaasiyiinaya way jireen oo goboladan u dhashay oo run ahaantii in- in arrimahanba bilaabay in goboladan xitaa ay gooni isu taagi karaan ay- ay- ay- ay- ay- ay- labada maamul ee hareerahaba ka maarmi karaan xitaa in adduunka tusay rag waxaa jira maaragtay in- in united nation hadday tahay iyo- iyo iyo hadday tahay soomaaliya gudaheedaba siyaasad ahaan in- in- in howlo badan qabtay marka waxaan arkaa in la fashilayo ragga siyaasiyiinta ah ee intiis abaabulaan doonaya inay dadkan la macaamiltamaan nimankan in u shaqeynaya maamulka puntland iyo kuwan u shaqeynaya maamulka somalilandba doonaya inay la macaamiltamaan oo iyagu goboladooda iyo dadkooda aayahooda ka taliyaan waayahay eh, waxaa kaloo nagu soo biiray en, kaariye oo kaariye faaliye oo isagu ah maaragtay nin arrimaha en, siyaasadda ee goboladaasi sool sanaag cayn iyo arrimaha guud ee siyaasadda ee soomaaliya aada uga warqabo oo waya araga oo isaga lafahantiisu dooda nagala qaybgelaya En, kaariye en, xuseen waxa uu isagu qabaa xuseen fiin in doorka odayaasha ee dhaqanka soomaaliyeed ay ku ekaadaan garaadada iyo ismadu oo ay ka baxaan arrimaha siyaasadda oo siyaasadda loo daayiyo ragga siyaasiyiinta ee khibradda u leh oo markaasi ay matalaan gobolada sool sanaag iyo cayn Eh, iyadoo markaasi odayaasha lagu eedeynayo inay marba eh, reerka meel ku furayaan oo mar somaliland u cararayaan marna puntland ay aadayaan marka adigu doodan noocaasa maxaad ka leedahay
marka ugu horeysa waan idin salaamayaa bacda raaya dada waan dhegeysanayey fikirkii wanaagsanaaye xuseen uu ka hadlay anigoo taa daba jooga waxaan ku darayaa marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan xuso waxaan anigu qabaa gobolada sool sanaag iyo cayn total waxaan qabaa dhinaca siyaasadda dadka hadday tahay odayaasha hadday tahay dadka aqoonyahanka laleeyahay ee beelaha ka soo jeeda iyo hadday tahay dadka siyaasiyiinta lagu sheegayo intuba inay ku fashilmeen madihii guud iyo dantii guud ee dadka beelaha sool sanaag iyo cayn ay gaarka u lahaayeen daawayaashu waa oday dhaqameed shaqadiisii hawshiisa waxay ahayd inuu qabsado shaqadiisa ah Ah, reer baa doortay reerkaa wixii dhib dhex maraa beelahay deriska yihiin dadka deegaanka wada ah iyo beesha lafteeda dooratay in wixii dhiba ee dhex mara ama dadka ay wada nool yihiin wada degan yihiin ama beesha lafteeda in la xaliyo beesha dhex fadhiyo oo beesha u taliyo oo wanaaga iyo dadkay deriska wada yihiin deriska wada noolaad arrimaha noocaasa ka shaqeeyo siyaasigu wuxuu ahaa een, siyaasaddu ma aha tuul mar way noqon kartaa tuul lagu shaqaysto marna mabdiyan qofku inuu xaaminsan yahay oo principal leeyahay oo dhibaatada jirta ay u muuqato oo ummadiisa iyo dadka uu matelayo uu arko dhibta haysata oo mustaqbalkooda ka fikiro laakiin qofnu siyaasigu hadduu ka fikiro uun dantiisa keliya iyo siduu maalintaa isagu u heli lahaa boos uu ku shaqaysto oo Kaariye- bariiskiisa ku helo
kaariye haddii aad soo koobto en, adigu somaliland iyo puntland kee maamul labada maamul see u kala aragtaa S- keebaad si raacsan taha
wane hore warta labada maamul midna ma raacsanay labada maamulba waan qabaa labaduba hadda waxaa xaqiiqo oo dhaba inay yihiin cadowga saddexda sool iyo sanaag iyo cayn aanu kasoo ka hadlayey coordination dhaba inuu ka dhexeeyo oo la ogaaday hadda labaduba inay cadow yihiin isku mid haddii iyo ujeedo guud oo wada shaqayn deegaanada- wada shaqayn baa ka dhexaysa ayaa tiri kaariye haddii aan kaa dhex galo marka en, halkeebaad sidee lagu caddayn karaa in wada shaqayntaasi ka dhacayso iyo halka ay ka dhacday iyo arrimaha wax nooga taaban taaban kartaa bal
wallahi labada maamul waana waxaan qabaa niyo labadaba in loo taliyo dawladda loo- me- me- etoobiya ay gacanta ku hayso taladooda iyo maamulkoodaba oo looga taliyo dawladda Ah, waddanka etoobiya cadowga soo jireenka etoobiya labadaba u taliyo Ah, wax loo soo laqimiyo wax la yidhaha waxaa sameeyo inay sameeyaan waxaa jira shirar ka dhacay meeshii la etoobiya arrimaha gobollada laga wada hadleeyey waa iska soo qaadeen la isku afgarto markii gobollada somaliland meeshaas ku magacaawday inay wada soo gasho gobollada sooliya sanaagii ahayn weliba xuduudaha ay kasoo gudubto dagaala ka dhacdhaceen wadahadal deg dega in etoobiya looga yeedho labada maamul ba ayna ku wada hadleen arrintaa gobolkii markaa gacanta ku hayay deegaanka ee puntland in la yidhi kala baxa arrintaa gacanta sidiina way go-aansadeen oo ay soo qaateen fariinta loo soo dhiiday kadibna somaliland arrintii dhacdhacday ee dhabtayda laascadad ka dhacdhacday ee isturtuurka ahayd arrin qas iyo political problem la kariyegareynayo bay ahayd laakiin la qarinayay oo ka farcad lagu sameynayay laakiin arrintu arrin balaana bay ahayd in laascadad marka waxaad qabtaa maxaad qabtaa kaariyow in arrintii laascanood lagu qabsaday ee somaliland gacanta ku dhigtay ay ka wada shaqeeyeen maamulada puntland iyo somaliland oo shirqol ka dhana dadka ku dhaqan sool sanaag caynan ay ahayd okay waad caddaysay mowqifkaas xuseen fiin adigu sideebad arrintaa u aragtaa kaariya uu sheegayo arrintaas inay tahay shirqool ka dhala dadyoga ku dhaqan sool sanaag iyo cayn adiguse labada maamul keebaa taageersan tahay
in aad baa umahadsan tahay in kaari soo dhawow in faysal aad baa umahadsan tahay in runaantii nimankan hadda maamulka puntland horjoogayaasha u ah waa jabhaddii s s d f nimanka hadda horjoogayaasha u ah somalilandna waa nimankii s n m t marka labadaas urur waynu ognahay in ay soomaaliya nabadoo dowladlo dal jira ah inay intay ka xanaaqeen ay maaragtay jabhadeyn cadowgii soomaaliya ugu galeen etoobiya oo aadeen inay soomaaliya dib ugu soo duulaan iyagoo raadinaya mansab wax la yidhaahdo ama inay mansab helaan gobollada s s c na waxaynu ognahay inay lafdhabar u ahaayeen dowladdii soomaaliyeed oo ay hadday tahay tii u dambeysay hadday tahay ilaa daraawiishtiba ay ahaayeen dad wadaniyiin oo waddankooda ku dhimanayay marka ninkii waddanka uga tegey in uu mansab siyaasadeed helo uu dad maamulo run ahaantii dadka s s c inay aaminaan oo ay taladooda u dhiibtaan ay yidhahdaan ama dee tol baynu nahay ama ay yidhahdaan isku waddan baynu nahay oo oo ay ka mid noqdaan oo ay saa horumar ku gaaraan maaragta oo habeenkii xalahaa tegey runaantii nimankan odayaasha ah garaadyada iyo waxaan lagu sheego maaragta hogaamiye dhaqameedyada uma bisla nimankii siyaasiyiinta ahaa ee dalkii soo maamulayey ee ka warhaya ogna maaragtay dhibka labadii jabhadood u geysteen dowladdii dhexe soomaaliya iyo soomaali guud ahaan amaba dhinacan kale ku taamayay in ay cagta hoosteeda geliyaan dadka goboladan u dhashay nimankaa in loo daayo faraha looga qaado odayaadan buuro wadal fadhiyaana iska kala tagaan nin walbaaba uu reerkiisii ka galo runahaantiina dadka s s c ay ka tashtaan ama ay ka soo noqdaan go-aankoodii ahaa garaadoo garaadkaa lihi oy midnimadoodii dib ugu noqdaan oo ay ogaadaan maaragtay sida keliyay meel ku gaari karaan inay tahay maaragtay in ay talada u dhiibtaan dadka siyaasiyiinta ah ee maanta diyaarka u ah inay ka samata bixiyaan dhibka haysta xuseen fi waxaa tiri odayaasha ku shiraya iyo dadka iyagu markaasi ku shirsan buuro wadal ee ka tirsanaya aayaha mustaqbalka ee gobollada sool sanaag cay waa inay kala tagaan haddana waxaad mooddaa dadkii gobolladaas inay isu soo dhowaanayaan markii u horreysay oo taladooda hadda ay soo dhowdahay marka dadkii hadda shirayay ee hogaanka samaystay ee khusuusida samaystay ee isku soo dhowaaday haddii aad kala dirtid halkeebaad umalanaysaa xalku inuu ku jiro
in odayadan kala tagaan faa'iido weyn baa ku jirta waayo odayadan wadawgeed wiigga hore heshiis bay la galeen maamul goboleedka puntland waxaan kalooynu ognahay in maamulka somalilan uu cadaystay inuu soomaaliya ka go-o ama rabitaanka goosashadiisa waxaynu ognahay in puntland ay cadeysan doonto maalin dhow inay soomaaliya ka go-do haddaanan ragga maamulka hadda u haya aanan talada lagala wareegin marka odayada heshiiska la galay waxaanu ognahay ma doonay inaan hoos sii dhaadhaco laakiinse in khusuusyada aan loogu darin rag jifidooda ah marka nin aragtidiisoo dhan ay tahay nin aniga reerkayga ah meesha ha lagu daro ama nin aniga siyaasaddeeda aaminsan meesha ha yimaado nin caqligiisii iyo fikirkiisii dhan intaas ku salaysan tahay oo oo aaman eegeynin maaragtay meesha ay garaantu ka daadegayso marka anigu ma qabo maaragtay dhibaatada gobolada s s c waa odayadan hogaamiye dhaqameedka marka odayadaha ka takhalusaan marka hore markaas unbay horumarka ay doonayaan ay higsanayaan ay gaari karaan markaas unbay taladooda iyagu yeelan karaan markaas unbay niman siyaasiyiina oo ka khibrad badan maamulada hareeraha hogaanka u dhiiban karaan xuseeno waxaa muuqata baryahan puntland weerar ka dhanaha maamulka hogaanka s s c gobolada solosanaag cayn iyo khusuusida halkaa ku shirsan iyo dadaalada dhammaan goboladaas ka socda inay jiraan oo ka dhana oo puntland ay wado waxaad arkaysaa puntland oo qaqabanaysa iyadoo xirxiraysa puntland waxaa laga soo sheegay inay diiday inay garoomadooda kasoo degaan maamulka hogaanka s s c ugu sarreeya marka somalilantii lagu duulayay ilaa hadda kama aragno wax toos ah oo dagaal ah waxaad moodaa inay iyagu maaragtay ay sugayaan marka arrintaas ay u aragtaa
somalilan badar bay jiiftaa bandar marka isreebreebka ciddii soo baxday sugaysaa puntlandna waxa weeye maxaa puntland ku kalifaya inay qabqabato ilaa xad la dagaalanto dadkan ay ay sheegayso inay isku meel ka soo jeedaan ama ay maamul beri wada samaysteen inkastoo hadda la moodo inuu sii fashilmayo sida dadka badankiisu ay qabaan maxaa ilaa xad ku dhalinaya
waxaa ku dhalinaya markii hore puntland go-aan ka ay goboladan uga mid noqdeen go-aan ay markii horeba reer puntland intooda kale ay raalli ka ahaayeen ma ahayn markii dambena waxay ogaadeen inay mansab weyn ku heleen goboladan kamid noqoshadooda ay ka mid noqdeen go-aan weyn mansab weyn oo siyaasadeed in siyaasaddii puntland asal ahaan loo aas-aasayna meesha waa ay ka baxday waad og taho beelaha beelweynta gobolada dhexe iyo gobolada qaarkood degan saddexda beelood ee ka mid a beelaha soomaaliya sida reer godo iyo inay yimaadaan bahede puntland kasoo mid noqdaan waa maqan yihiin gobolo badan oo maaragtay gobolada ogaadeen iyo ka midana waa ay maqan yihiin marka puntland waxa ay u dagaalamayso wax kale maahan inta yar inta hartay inay lasii kala cararin bay rabtaa ma rabaan in lasii kala cararo puntland danteeda ayaa waxay ku jirtaa ama ama qorshaha ay soo qaadatay ah waxay tahay in goboladan si toosa somalilan lagu gacan geliyo marka haddii goboladii aayahooda ka tashtaan mu'aamaradii qeybtoodii kamay soo bixin marka mu'aamarada qeybtoodii bay wadaan waxaan kaloo rabaa inaan kugu daro nimankan aad leedahay hogaanka aad ku magacaabaso nimankii soo sameeyey soo kuwan soo kuwan nimankii soo sameeyey soo kuwan haddana puntland hoos taagan marka hogaanka laftigiisukuwebaa ka mid a kuwaa soo sameeyey hadda puntland hoos taaga haddii aad sii caddayso ma doonayo inaan magacaabo laakiin waa la ogyahay waayahay kaariyo waxaa jiray dadaallo ka dhana hogaanka sool sanaag cayn oo baryahan puntland ay wado oo aad mooddo inay ku mijaxaabiinayso dadaalada khusuusida iyo isimada iyo garaadada iyo hogaanka sool sanaag cayn ay wadaan marka maxaa puntland ku kalifayaa in ay dagaalka ilaa xadkaasi ay la gasho
waxaan rabaa arrinta iyada dagaalka geegee dheer iyo gagama u fashinay fashiliso inaan shirkii laysugu yimi ee nairobi ka bilowday ilaa ka buuro wadal inaan waxba ka soo bixin way isku dayday laakiin every single effort ay isku daydaba way ku fashilantay ceebun bay kala kulmaan mar walbana waxaa sii badanaya dad badan oo waxaa laga sheekeynaya ama dhibta deegaanka ka jirta realize garaynayo oo arkaya xaqiiqda dhabtay meesha ka jirtaa mar walba sii badanaya oo mar walba dadka iyo kasii fogaanaya oo aragtiyo badan oo kalea lasii qaadanaya marka arrinta ujeedada keliya ee arrintaa ka dambaysa waxa weeye marka ugu horeysa deegaankii gacan kuma haysta waa la haystaa secondly waxay heshaa dad odayaal oo u adeegayo last city years ay gacanta ku haysteen oo marba meeshay doonayaan hadday tahay markii dowlad soomaaliya ee shirarka la isugu tegayey dad bay wateen oo gacanta haysteen magacii puntland bay magaca puntland bay ku socdeen qabiil baa meesha lagu tegayey waxaad moodaa gobolada soolaya sanaagiya cayn dadkii mas-uulka ka ah ee overshadow lagu sameeyey oo haba yaraatee marka puntland laleeyahay waxaad moodaa gobollo keliya hadday baawarka noqoto hadday dhaqaalaha noqoto hadday talada noqoto dad gaar oo u shaqeeyo oo ay ku shaqaystaan oo magaci u matalayo deegaanada ka soo jeedan inay gacanta ku wataan oo wataan marka arrintaas hadday faraha ka baxdo dee laba qabiil oo deegaanadooda degan noqonaya wax puntland layaana ma jira way baaba'aysaa soo magaca puntland lagu shaqaysanayo ee dhaqaalaha lagu eegayo meesha communitiyada iyo international communitiga oo dhan baa jooga wadateen oo goboladan last fifteen years dhaqaale kama soo gelin puntland hay-ada ma tagaan wax assessmentyo laguma samayn dadkii joogayaa ka haday xitaa iska daa asinationka faraha badan ee la samaynayo ee ama dadka magaalada gudahooda lagu dilayo ama beenta hay-adaha xitaa jooga loo sheegaya dhulkaas nabad ma aha fariimaha laga geynayo ee aan hay-aduhu xitaa tegid karayn waa arrin laga dambeeyo waana arrin ugu talagaya deegaanka iyo dadka deegaanka waa asalka waaba in lagu baabiyo anigu waxaan u haraa arrintu hadda meesha ugu dambeysay maraysaa wax waliba way iska soo gebagabeen midna way fashilantay siyaasaddu way ku fashilantay kuwii dhaqankaa xitaa fashilmay waxaan qabaa hadda dagaalkan waa dagaal biloobay ri- ri- arrinta bilaabatay waa arrin ka timi daa dhallinyaraa aqoonyahaniina maxaan kuu sheegaa dibad iyo gudaba jooga waa arrin soconaysa waa arrin mataqaanaa dhulbaante aayihiisa inuu ka tashado laga talinayo waana hadda waxaan qabaa inay gebagebo tahay marka puntlandna inta deegaankaas uu tashanayo hawlihiisa isku dabareeya daadaa gacanta kusoo noqon bay puntland dee inta kusii shaqshaqaysan karaan ama magacaasuu sii jiri karaa waa intaa magaas markay deegaankooda la socdoona dayagii tala u taallaa waxay samaynayaan waa hagaag magac dheges gaaray yeelanayaan iyo hadday een, dee la xisaabtamayo labadaba dadka deegaanka ee markay hawshooda dhamaystaan bay tala u taallaa iyagay talada u taallaa markaa waa ka bax waa hagaag dhegeystayaal waxaad naga soo wici kartaan telefoonka nambarkiisu yahay lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber aan idinku celiyo waa lix hal toddobo lix laba toddobo saddex sideed eber eber waxaanan ku guda jirnaa doodii aan kaga hadlaynay ayaha mustaqbalka siyaasadeed ee gobolada sool sanaag cayn iyada oo shirar watashiya ay ka socdaan halka loo yaqaano buuro wadal oo ku taalla gobolka sool iyo hogaanka sare ee maamulka si sool sanaag cayn oo hadda lagu wado inay gaaraan halkaasi doodahaasi ayaa waxaanu ka wareysanaynay doctor engineer aan idhaahdo engineer xuseen fiin iyo kaariye oo isagu lafahantiisu khadka nagula jiro arrimahaasna laga doodayo Eh, xuseen haddaan kugu soo noqdo adiga En, ma jiraan qorshayaal cad oo u degsan siyaasiyiinta aad sheegtay in arrimahaasi ay wax kaga qabtaan ma noogu she- tilmaami kartaa een, siyaasiyiin ka baxsan kuwa haatan ku shareeya buuro wadal oo iyagu nidaamsan oo habaysan oo doonaya arrintii inay farageliyaan oo wax ka qabtaan oo adigu aad ogaantaa og tahay in eh, waa- waan ogahay in kuwa badan baan ogahay in tusaale ahaan baan kusoo siinayaa in ururkan tsunami loo yaqaano ee ama odayaasha tsunamiga u bixiyeen n s m u la yiraahdo in baan o- o- inuu jiro oo oo hawshiisa ay fadhiisiyeen odayadan aan leeyahay ha laga tashado in waxaan kaloo ogahay nimanka saraakiisha u dhashay goboladan inay qorshe gaadheen oo qorshahoodiina la fadhiisiyey in qorshayaal kaloo waxaan ogahay aad u badan niman kaloo siyaasiyiin oo badan oo aan isku xidhannahay baa jooga oo- yaa yaa fariisiiyey
waxaa fadhiisiyay dee oday maaragtay u arka maaragtay in isaga eh, duulaan lagu yahay haddiiba in maaragtay in ha- faraha lala galo in ka talinta aayaha goboladan salaadiinta iyo isimadaad ka wadaa
raggaasaan ka wadaa nimanka maryaha waaweyn leh Een, xuseenow waxaa jirtaa in ururkan aad sheegtay n s u m dadka qaarkii ay ku eedeeyaan inay xiriir dhowla lahaayeen puntland oo aad moodid een, intii badneed mujtamaca goboladaasi sool iyo sanaagii cayn inay hadda kasii guurayaan siyaasad ahaan baad moodaa inay weli kusii xiran yihiin si dadku ay ku eedeeyaan arrimaha maxaad nooga sheegi kartaa haddii aad ururka xiriir la leedahay
in xiriir lama lihi in ururkaas in laakiin waxaan ogahay inay ahaayeen niman in in leh awood siyaasadeed oo wax ku qaban karaan ama wax ku bedeli karaan in dhibaatada gobolada haysatana waxa weeye in nin waa wuuna soo bixi doonaa munaafaqa oo marna in in kolba cidda puntland madaxda ka ah la hadlaya marna intu taleefonka marku intuusan taleefonka goynina dhinaca kale in riyaalo kala sii hadlaya iyo iyo somalilan nimankaasina way iska soo bixi lahaayeen way wa- waa la ogaan lahaa waxay yihiin marka in in dadku way kala miirmayaan in laakiin si eh, goboladan dhibaatada hadhaysay wax looga qabto waa in horta laga takhalusaa odayadan in hogaamiye dhaqameedka loo yaqaano waa inay siyaasadda goboladan f- gebi ahaanba faraha kala baxaan oday walba ku noqdaa reerkiisii iyo geedkiisii Een, kaariyo waxaan filaya inaad ku jirtid een, eh, kaariyow waxaa jira dadaalo la doonayo saad og tahay een, in mustaqbalka siyaasiga ee gobolkaasi lagu dejiyo oo wax lagaga qabto arrimaha cakiran oo dhan marka halkeebaad u malaynaysaa in bees siyaasadeed ay ka dhigan karaan een, dadaalayaashan doonaya inay arrimahaas wax ka qabtaan ee gobolada sool sanaaga cayn
wallahi de arrinta iska hadda marka ugu horreysa deegaamada dadka gacanta ku haya ee soo duulay marka ugu horreysay in deegaamadii dadkii lahaa ay gacanta ku qabtaan arrintaasi waa dagaa waa waxaan u marayaa dadaalada koowaad ee horta marka ugu horreysay gacanta lagu j- lagu hayo secondly already dadkani ayagooda inay ka tashadaan waa arrin bilooba waa la bilaabay oo ru- process soo socda weeyaan ilaa iyo nairobi Aan, constitutionkii waa la dhisayaa hadduu noqon lahaa nidaamkii deegaanka lagu maamuli lahaa ee isaga u gaarka ahaa noqon lahaa hadday noqon lahay dadkii nidaamka wadi lahaa hadday ciidankii noqon lahay iyo haddii dadkii mas-uuliyiinta ka noqon lahaa laba intaba ay yihiin intooda waxaan umalaynaya wax qabya ama wax dhamaystira weeyaan hadda hadda dadaalada keliya un lagu jiraa waxa weeyaan in qaabkaa sidii loo aan, dhamaystiri lahaa un loo dhamaystiro Ah, jaamacadaha gudaha iyo dibadda gudaha iyo dibadda wixii joogana la isku xidho public relation hadday noqoto hadday noqoto dadkii gudaha joogay arrintaa cid waloo maaragtay ay ka qayb qaadato deegaanka marka anigu waxaan qabaa een, arrintani waa arrin dhammaatay deegaankana ayagooda way ka tashadeen waa daddu diyaara inay deegaankoodii dib uga ula ula soo noqdaan aan ayagooda ka tashadaan inaanay cid dambe oo mataqaanaa arrimahooda iyo danahooda aanay daba fadhiisan odayaasha horreedha waxaan malaynayaa inay hadda waayo aragnimo in ku filan ilaa last two weeks four weeks waa way haystaan arrintan gacantooda hadda waa talowga mitirta way ka baxday Ah, dadkii hawsha loo magacaabana hawsha